Qiimaha lagu kala iibsado xoolaha kala duwan ee suuqyada degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa hoos u dhac ku yimid markii xoolleyda suuqa keena xoolahoodii ay soo saameysay abaarta iyo colaadaha ka jira deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Haddaba qaar ka mid ah xoolleyda iyo dillaaliinta kala iibisa xoolaha ayaa sheegay in tani sabab u tahay abaarta ka jirta Hiiraan, sidoo kalena dadka xoolo dhaqatada ah ay waayeen biyo iyo waxay wax ku cunaan.
adaga cabdulla jimcaala la yidhaah dalaalayda suuqa xoolahan ka mid ahay suuqaanaa wax ka gadhnaa ganacsigiisu heer sarow mara waa kanaa geelu tuuran yahay geelaan waxaa laga keenaa gobollada laga keenaa ilaa baay iyo bakool iyo hiiraan afarta koonaa laga keenaa ganacsigiisa neef shabeellada dhexe qaymaha ugu badanu neefka geelaa kun iyo saddex boqol kun iyo laba boqol waaye qaymaha ugu hooseeya afar boqol shan boqol waaye Ee, geelaan iyo maal ariga iyo loda meel kastaa loo dhoofiyaa soomaaliya afarta qaaradood oo ka jirtaa loo dhoofiyaa waqooyiyaa loo dhoofiyaa koofuraa loo dhoofiyaa xoolaha qaymahoodana waa qaali wixii dhaqaalsan wixii oo aan dhaqaal lahayn una qaymahoodu waa hooseeyaa xasan waaye waxaan ahay dalaaleyn dalaalayda geela ee suuqa buulo burda ganacsiga suuqa geela marba waa iska nuuc xilliyadan abaaraha iska jiro xooluhu xaaladoodu sidii hore ma ahan ogow xoolaha jiilaal ahaayo abaaraha jiro maanta daaqu waa yaraay saas awgeed xooluhu waa xoogow hoosu dhacaa ku yimiday marka saas waa abaaraha keenay daaqla'aantaa keentay neefku hadduuna daaq helin ouna biyo helin waa xumaanayaa dhiiggiisa isbeddelaya marka waana la gadaa waa yimaadaa suuqu xoolu waa yimaadiin hase yeeshee xaaladdu hadda sanadidii hore oo roobabku jireen iyo hadda waa kala beddelan tahay suuquna waa kala beddelan yahay waxaa la yidhaha cilmi gurweyne cilmi cabdulla sifriin waxaana joognaa suuqa buuliburte waqtiyada lagu jiro waqtiyadii hore waxaa yimiday abaaro iyo colaado iyo kulaylo badanaa yimiday sidaas darteed xooluhu isu imaadka meel kasta loogu yimid dartiis hoosu dhaca yimiday hoosu dhaca yimiday saasay tahay haddana neefba neefkuu ka dhiig badan yahay ayuu ka bedelmayaa